weeraradan oo ay geysteen rag hubaysan ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo midi haweenay tahay waxaa kaloo ku dhaawacmay saddex rag ah dhammaantoodna waa tahriibayaal ka yimid dhinaca itoobiya oo dhalashadoodu ka soo jeedo qoomiyadda oromada labadan weerar ee geystay dhimashada iyo dhaawaca ayaa kan koowaad waxa uu ka dhacay afaafka hore ee waddada laamiga ah ee soo gasha magaalada boosaaso waxaana ku dhintay haweenay iyadoo uu ku dhaawacmay hal nin kadib markii rasaas ay ku fureen dablaydaan hubaysani gaarigii ay la socdeen mid ka mida tahriibayaasha oo la socday gaariga ay raggani rasaasta ku weerareen ayaa v o a uga warramay waxa uu arkayey
baaqori baa lagu fureen baaqori baa lagu fureen markaas waa ka carareen oo habadii baa daba fureen basal labadaasaa mid gacanta ku dhaade oo gacantii oo u jajabe oo gabadhii maaragtay madaxa soo gasheen oo afka ka soo baatay gabadha oo dhimasho wey tahriibahan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in dhammaantoodba ay dareemayaan cabsi fara badan dadkiiba absi absi badan u leeyahay absi badan u leeyahay absi badan u leeyahay or waa oromo wey ha oromo wey gabigiisa ma dhax jiraan haweenay ka mid ahayd tahriibayaashii lagu weeraray goob ka mida gudaha magaalada boosaaso ayaa v o a uga warantay sida wax u dhaceen
laakiin saxaabadaha dhacay waa u jeeday wiilasha dhintana waa u jeeday mid baa dhintay midna waa dhaawac xun midna dhaawac oo caadi u orday maya isagoo taabirkada dul taagan oo biyaha cabir waa intaa lagu imaaday ninkii meesha lahaa meeyay baa lagu dhahay dhulkana afsoomaaliya ma aqoonin markaasaa lagu dhif haweenaydan oo magaceeda ka gaabsatay sababo ammaan dartood dhalashadeeduna ka soo jeedo qoomiyadda oromada ayaa sheegtay in dhammaantood ay ka baxsadeen goobta xabadda oo socota islamarkaasna ay waxyeello soo gaartay halka nin oo dhintay iyo labada kale ee dhaawacmay waxa weeye waa guri caadi laakiin oo buush ah dad badan baa ku dhex noolaa saddex un baa laga dilay mahayn dadkii dhan haa way carreen wili goorba orami ahaayeen kamaandiin gadaashiis weeyaan annagana hortiisaan joognaa weeraradan dhimashada iyo dhaawaca sababay ee lala beegsaday maantay tahriibayaasha ka soo jeeda dalka itoobiya ayaa waxa ay ku soo beegmeen iyadoo maalinnimadii shalay uu iska horimaad ciidan ka dhacay xeebta mareero oo magaalada boosaaso dhinaca bari kaga beegan waxaana halkaas ku dhintay askari ka tirsan ciidamada booliska gobolka bari iyadoo dhaawac culisina uu soo gaaray taliyihii hore ee saldhigga biyo kulule ee magaalada boosaaso maxamed barkhad dhinaca kale saraakiisha booliiska iyo maamulka gobolka bari oo ay v o a la xiriirtay ayaysan suurtogelin inay ka hadlaan dhacdadaas sababo la xiriira talefoonada oo aan laga jawaabin faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso